wallahi bismillahi raxmaan raxiim wallahi walaalow wuxuu ahaa iska horimaadkaasu mid laga naxo waxaana meesha ku diriray ciidamo malaysiya oo ka tirsan maamulka degmada bared xaawo kuwaasoo muxuu ahaaye awelna isku ciidan ahaa kadibna waayahan xoogaa ma garanaysaa khilaaf ah uu soo dhex galay arrintu marka sidaasay ahayd ujeedadeedu
waa tahay maxaa khasaare oo ka dhashay iska horimaadka maanta ka dhacay bared xaawo
wallahi khasaaradu way iska fara badan taha maxaa yeelay meel dagaal ka dhacay oo xabad la isu adeegsaday kadibna shacabka dhexdiisii lagu diriray bay noqotay marka khasaaruhu waa iska fara badan yahay walow oo xagga dhaawaca ay u badan tahay laakiin dhimashada intaan ognahay waa laba qof dhaawacana intaan ognahay waa sagaal qof sidaas wey
dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba dhammaantood ma waxay yihiin ciidamadii degmada beled xaawe ee dagaalamay
dagaalka qof oo dhaawaca ee laba ka mid ahaa maleysiyadii ah toddobada kalena waxa weeye waa dad rayd ah marka sidaasay u kala qaybsan yihiin guud ahaanna dhaawaca waa sagaalkaas weeye
waa tahay markaa dagaalkan ka dhacay maanta beled xaawe muxuu salka ku hayaa wallahi ujeeda xun weeye dagaalkanu ma aha mid siyaasadeed waa mid muxuu ahaaye qabiilka dhexdiisa laba beelood oo ka mid ah waayahaadna xoogaa khilaaf dhex maray oo dhex muxuu aha dhexdooda ku jir jiray adugu sidaasuu kasii jeedaa waana iska aana qabiil weeye sidaasaan anagu kaga warqabnaa
dagaalkan maalin dhaweydna waxaa kasii horreeyey in askari ka tirsan ciidamada degmada beled xaawo in uu ku dhaawacmay iska horimaadkaloo halkaasi ka dhac dhowr maalin ka hor maxaa keenay in xilligan uu soo lalaabtay dagaalkani
tii ayada ahayd unbuu daba socdaa wax kaloo hadda ujeeda ma laha marka maadaama oo askarigu uu jifa iyo beel kasoo jeeday qoladii markaas ayadaa muxuu aha qaladka iyo weerarka qaadayna ay jifa ahaayeen kii unbuu jawaab celin u yahay oo jifadii kale unbaa ayagu weerarka maanta lahaa taas unbayna muxuu aha iyuu daba joogaa marka wax macnahoo lagu tilmaamo oo sii weynna ma lahan hadduusan siyaasad lug ku lahayn mar haddii muxuu ahaaye macno dhadhamo oo muxuu ahaaye hadda saaka dadku uu qiil ugu sameeyo uusan lahayn waa un dagaal qaaf daran aadna u nasiib daran waxa un keliya oo meesha muxuu ahaaye wasaare oo wax soo gaareenna waa un dadkii rayidka ahaa haddii laba dibi meesha ku dirirtana un caws waa eber baa la yiri iyo dadkii shacabka ah unbaa khasaaruhu u batay arrintuna sidaas wey hadda ugu dambeyn waa sidii xaaladda degmada beled xaawo xilligan
wax xabadaayo wax dhibaato ka jira ma jiraan waana se muxuu ahaaye waa iska xaalad cabsiyadeed weeye mar haddii muxuu ahaaye maanta dagaal dhacay la kala daalayo iskooda muxuu ahay iyadoon cidna kala nin iskooda ay ayagu u kala luudeen haddii waxaad garanaysaa khilaafkii iyo dhibkii waa un iska taagan yahay laakiin magaaladu gelinkii dambe waa iska habi bay ahayd inkasta oo meel furan aan la arag oo ganacsigii uu xirnaa